Sharciyada sanadkan cusub dhaqan galaya waxaa ka mid ah cashuur kordhinta la xiriirta lacagaha howlgabka, helista adeega daryeelka ilkaha oo lacag la'aan ah, gaar ahaan dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, ganaaxa ay mutaysanayaan darawallada ku xadgudba sharciyada wadista gaadiidka, isbeddel ku saabsan lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalkan laga doonayo inay haystaan sanadka ugu horeeya si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan taasoo horey u ahayd toban kun oo dollar haddase laga dhigay labaatan kun lix boqol shan iyo soddon dollar laakiin sharciga ugu muhiimsan dhanka soomaalida badankood ayaa ah kan la xidhiidra in la adkeeyo in damaanad lagu sii daayo dadka lala xiriirinayo dembiyada loo adeegsaday hubka sharcigan oo loo yaqaano c forty eight ayaa isbeddel lagu sameeyey bishii disembar ee sanadkii hore wuxuuna dhaqan gelayaa afarta bishan janawari wuxuu adkaynayaa sii deynta dadka dembiyada geysta ee doonaya inay maxkamadayntoodu ku sugaan meel ka baxsan xabsiga dowladda kanada waxay sheegtay in adkaynta in dadka lagu sii daayo damaanad ay tahay mid lagu hubinayo badqabka dadka kanadiyanka ah iyo in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka cadaaladda lama baahin adkayntaasi heerka ay gaarsiisan tahay balse wuxuu saameynayaa dadka loo xiro dembiye loo adeegsaday mindi ama toorrey iyo hubka noocyadiisa kala duwan dad badan ayaa rumaysan in eedeysanayaasha ama dembiilayaasha damaanad lagu soo deynayo ay dhibaato geysan karaan sharciganna uu muhiim u yahay badqabka bulshada haddaba abukaato cabdulaahi barrawool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kana mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee gobolkan ontario ayaan weydiiyey muhiimadda uu sharcigan u leeyahay soomaalida xuseen sharcigan muxuu ahay lagu adkaynayo damaanadda dadka hubka lagu qabto oo muxuu ahay lambarkiisa uu yahay c forty eight aad iyo aad ayuu u anfacayaa bulshada waayo waxaa lagu ilaalinayaa dadkan hubka laga qabta ayaa laga ilaalinayaa halis ayay ku yihiin nabadda iyo nabadgelyada dadka bulshada weynta ayay halis ku yihiin marka in la adkeeyo dadka oo mataqaana sharciyaqaanada ah oo dhan iyo dadka bulshada u adeega aad iyo aaday u farxeen waayo dadkan haddii la sii daayo waxay aad mataqaana aad u dhici karta inay mar kale galaan dadaalada kale ay wado dowladda kanada marka laga soo tago sharciyada cusub iyo malaayiin dollar oo lagu bixinayo xakamaynta hubka waxaa ka mid ah in sanad walba jimcaha ugu horreeya bisha juun loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka muxudiin jaamac oo ah suxufi degan magaalada toronto ayaa xilli sii horreysay iga warramay faa'iidada ay soomaalidu u leedahay dadaalada socda ee la xidhiira wax ka qabashada iyo adkeynta rabshadaha hubka la xidhiira runtii soomaalideenna haddaa fiiriso arrintaasi faa'iida aad iyo aad u weyn ayay u leedahay annaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhallinyarada gacantooda soo galay si kastaba ha ku soo galaane runtii masiibo weyn baa soomaalida kasoo gaartay sanad kasta markii la fiiriya average ahaan dhallinyaro yaryar oo u dhexaysa da-dooda maaragtay sideed iyo toban ilaa iyo labaiyo labaatan ayaa halkan ku dhinta meeshan waa loo soo qaxay meeshan ummadda in lagu badbaadiyey dhallinyarada loo keenay qaarkood halkan ay ku dhasheen wiil aad dhashay oo sideed iyo toban jira ama labaatan jira oo waktigii uu soo gaaray labaatan jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo marka arrintani soomaali ahaan annagu aadaan usoo dhoweynaynaa waxaanan rajaynaynaa inaan aysan noqon keliya maalin loo dabaaldego maalintaasi balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo kambeyn weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhallinyarada ay wato runtii gacantooda aysan usoo gelin waana soo dhoweynaynaa haddaanahay jaaliyadda soomaalida ku dhaqan magaaladan toronto iyo guud ahaan dalkan kanada abukaato cabdulaahi barrawool ayaa rumaysan in sharciyadan iyo dadaaladan ay wax ka tari karto yareynta dilalka loo geysto dhallinyarada
dhalinyarada siideyntoodana ma ficno waayo waxaa yaraanaya dilka dilalka ayaa ku yaraanaya iyo dhacidda iyo roberiga ayaa yaraanaya annagana bulshadeena soomaali ahaan aad iyo aad ayay mataqaanaa muxuu ahay noogu leedahay wanaag weyn noogu leedahay oo waxaa lagu badbaadinayaa wiilasheena lagu badbaadinayaa dowladda kanada waxay bartamihii sanadkii hore ku dhawaaqday saddex boqol iyo sagaashan milyan oo dollar oo wax looga qabanayo joojinta rabshadaha hubka la xidhiira waana qayb ka mid a taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe ay ku doonayso in lagu soo afjaro dhibaatooyinkan xuseen nur xaaji v o a toronto